go-aanka madaxweyne trump marka uu soo baxay ayaa durbadiiba sababay dibadbaxyo waaweyn oo xalay ka dhacay dalalka jordan turkiga iyo dhulka reer falastiin kumanaan falastiiniyiin ah oo aad u caraysan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay magaalada raamalla ee daanta galbeed iyo marinka ghaza ee dhulka reer falastiin kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin qaraarka madaxweyne trump dibadbaxyo la mid ah kuwaasi ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dalalka jordan iyo turkiga gaar ahaan magaalooyinka camaan iyo istanbul kuwaasoo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda washington ay qudus ugu aqoonsatay caasimadda israa'iil madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas oo xalay la hadlay shacabkiisa ayaa sheegay qaraarka madaxweyne trump inuu ka hor imaanayo heshiisyada caalamiga islamarkaasina uu dhaawacayo dadaalada geedisocodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil maxamuud cabbaas ayaa sidoo kale si adag u sheegay in qudus ay tahay caasimada dadka falastiiniyiinta ina hadihi alijraa'aati almustankara walmarfuuda tushakilu taqwiidan mutacammadan madaxweyne maxamuud cabbaas waxa uu yidhi tallaabadani oo mudan in la dafiro ama la diido waxay si ulakaca u dhaawacaysaa dadaalada geedisocodka nabadda si loo gaaro nabad waxayna muujinaysaa shacabka qaadista in dowladda maraykanka faraha ay kala baxday kaalintii ay ku lahayd tobannaankii sano ee ugu dambeeyey dadaalka hannaanka nabadda khilaala alcuquudi almaadiya fii ricaayati camaliyati asalaam sidoo kale ururada xamaas iyo fataxa reer falastiin ayaa si weyn u cambaareeyey go-aanka madaxweyne trump waxayna ku tilmaameen mid gebi ahaanba meesha ka saaraya wadahadaladii la filayay inay dhexmaraan israa'iil iyo falastiin laakiin dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'iil benyamin netanyahu ayaa bogaadiyey tallaabada dowladda maraykanka ay u aqoonsatay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil waxuuna dowladaha kale ugu baaqay safaaradahooda inay u wareejiyaan magaalada qudus ama jerusalem benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'iil waxa uu yidhi maanta waa maalin taariikhi ah jerusalem ama qudus waa caasimadda dadka yahuudda in ku dhow toddobaatan sano sidoo kale in ku dhow saddex kun oo sano ayay halkan ahayd meel ay dadka yahuudda degan yihiin qudus ayay ahayd buu yidhi netanyahu meesha macaabideena ay ku tiilay islamarkaasina boqoradeena xukumi jireen oo nebiyadeena laga soo saaray sidaas darteed waxaan bogaadinayaa go-aanka geesinimada leh ee cadaaladda ah ee madaxweyne trump u aqoonsaday in qudus ay tahay caasimadda israa'iil ayuu raaciyey hadalkiisa ra-iisul wasaare benyamin netanyahu qaar ka mid ah dowladaha carabta iyo islaamka sida turkiga iiraan jordan masar qatar lubnaan iyo dowlado kale oo carbeed ayaa cambaareeyey go-aanka dowladda maraykanka oo qudus ay ku sheegtay inay tahay caasimadda israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan alathani ayaa go-aanka madaxweyne trump ku sifeeyey mid meesha ka saaraya dhammaan dadaaladii nabadda ee bariga dhexe maxamed bin cabdiraxmaan waxa uu yidhi qadiyadda qudus ma ahan mid taabanaysa dadka falastiin keliya waa mid taabanaysa dadka carabta iyo muslimiinta oo dhan sidoo kale hindisaha carabta ee nabadda qayb ayay ka ahayd qadiyadda magaalada qudus sidaasi darteed ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar qaadashada go-aanka nuucan oo kale waa mid dhabarka ka tooganaya geedisocodka nabadda dowladda maraykankana kaalin mug leh ayay ka qaadanaysay arrimahaasi xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo isna ka hadlay xiisadda qudus ayaa ku baaqay in laga fogaado qalalaase hor leh waxa uuna sheegay xalka inuu ku jiro in la helo laba dowladood oo iska garab dhisan oo ay leeyihiin israa'iil iyo falastiin oo caasimad u wada ah magaalada qudus qaar ka mid ah dowladaha reer yuruba sida faransiiska iyo jermani ayaa ka hor yimid qaraarka dowladda maraykanka ay ku aqoonsatay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil xildheerayaasha dalalka carabta iyo dunida muslimka ayaa u arka tallaabada dowladda maraykanka mid qalalaaso ka dhex abuuraysa carabta iyo israa'iil dhinaca kale maamulka falastiin dowladaha jordan iyo turkiga ayaa ugu baaqay jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga dowladaha islaamka inay qabtaan shir deg dega ah oo ka dhan ah go-aanka madaxweyne trump arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump uu magaalada qudus u aqoonsaday caasimadda dowladda israa'iil waxa uuna sheegay in safaaradda maraykanka loo rarayo magaaladaasi xuseen saxnuuni v o a qahira